Bayaankan ayaa ciwaan looga dhigay Cimiliyad lagu beegsaday Saliibiyiinta Ugandha tobanka safar kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri oo waafaqsan afarta bisha Agoosto laba kun shan iyo labaatan Ciidamada Mujaahidiintu waxay maanta oo Isniin ah laba cimiliyad oo istishhaadi ah la beegsadeen ciidamo Saliibiyiinta Afrikaanta ah oo falal ashaahada dariirnimo ah ka waday duleedka degmada Afgoye ee wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellada Hoose. Cimiliyada koowaad ayaa lagu beegsaday xero ay ciidamada Kufaarta Uganda ka samaysteen duleedka deegaanka Bariire, halkaas oo ay ku jireen gaadiid iyo ciidamo badan oo gaalo Kirishtaan ah. Cimiliyada istishhaadiga ah ayaa Allaah fadligiis sidii loo qorsheeyey u haleeshay bartamaha xerada, gaar ahaan qaybtii ay yaaleen gaadiidka gaashaaman ee cadowga. Cimiliyada labaad ayaa daqiiqado yar kadib lagu beegsaday ciidamo iyo gaadiid gurmad u soo sameeyey Saliibiyiintii lagu beegsaday cimiliyadii koowaad, waxaana halkaasi mar labaad ka dhashay khasaare ka xooggan midkii koowaad. Intaan xaqiijinnay, khasaaraha cadowga ka soo gaaray labada weerar waa bakhtiga afartan iyo toddoba askari oo ka tirsanaa Saliibiyiinta iyo dhaawaca kow iyo soddon askari oo kale, kuwaas oo isugu jira askar iyo saraakiil. Dhaawacyada cadowga ayaa u badan kuwo culus oo jirkoodu uu googo'ay. Cimiliyaadka istishhaadiga ah ayaa sidoo kale burburiyey sagaal gaadiid ciidan ah oo isugu jira kuwa gaashaaman iyo kuwa ciidamada lagu daabulo. Gaadiidkan gubtay waxaa ka mid ah laba taangi oo ka mid ahaa hubkii ay Saliibiyiintu ku duqaynayeen deegaanka Bariire ayna ku burburiyeen inta badan guryihii dadka shacabka, goobihii ganacsiga, waxbarashada iyo cibaadada. Khasaaraha cadowga intaas waa uu ka sii badan karaa. Wixii faahfaahin ahna dib ayaan ka soo gudbin doonaa insha Allah. bayaanka ayaa lagu soo gabagabeeyey aayaddan walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun